بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaha suudaan oo ku dhawaaqay inaysan jiri doonin wax wadahadal ah oo uu la gelayo maleeshiyaadka dacmu sariic iyo dagaallo culus oo ka socda gobolka kurdufaan mu'asasada azalaaq ah oo soo saartay muuqaal lagu soo bandhigay weerar cagmarin ah oo ciidamada nusratul islaam walmuslimiin ay ku qaadeen saldhig militari oo ku yaalla waddanka burkina faso dagaalka khaza oo hoos u dhigay kobaca dhaqaalaha maamulka gumaystaha yuhuudda muddo sannadada ah ee soo socota sidee ayuu dagaalka trump uu qorsheynayo inuu ku qaado venezuela uu waddankaasi laguha u gelin karaa dagaal sokeeye qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى wahagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa taliyaha ugu sareeya ciidamada suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa si cad u sheegay inuusan jiri doonin wax hal siyaasadeed ah uu aqbali doono ilaa inta laga burburiyo ama hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka imaaraadku taageero ee r s f jenaraal al burhaan ayaa sheegay in maleeshiyaadka r s f ay yihiin koox dembiilayaal ah oo ku suntan barmadow wuxuuna intaa ku daray in go'aankiisa uu yahay mid ay ku midaysan yihiin hoggaanka dalka islamarkaana uu yahay mid aan laga laaban doonin wuxuu jenaraalkan go'aankan uu kaga dhawaaqay mar uu shalay ka hadlayey magaalada boorta suudaan oo uu ka qaybgelayay xuska xubno ku dhintay dagaalka waxa uuna sheegay in fursadaha xalka loo xadiday dhiigga iyo dhibaatada ba'an ee ay geysteen maleeshiyaadka r s f gaar ahaan gobolka daarfuur iyo caasimadiisa alfaashir cid kasta oo doonaysa inay ka qayb qaadato dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka r s f ayuu hogaamiyaha suudaan cabdulfataax al burhaan uu sheegay inay soo dhoweynayaan isagoo ku baaqay inay ku soo biiraan ciidanka militariga hadalka al burhaan ayaa ku soo aadaya iyadoo soo baxayaan warar sheegaya in ciidanka suudaan ay dib ula wareegeen deegaano dhowr ah islamarkaana ay bilaabeen howlgallo amni iyagoo sidoo kale bilaabay in dagaallo xogan iyo ay ku qaadaan saldhigyada r s f ay ku leeyihiin gobollada ku dhow magaalada caasimadda ah ee kharduum gobolka kurdufaan ayaa halka ugu badan ay dagaalladu ka socdaan xilligan waxaana saacadihii lasoo dhaafay laga soo wariyey dagaallo aad u xoogan wakaaladda wararka ee faransiiska waxa ay ku warantay iyadoo soo xiganaysa dadka magaalada al abyad oo ah caasimadda waqooyiga kurdufaan in diyaarad daroonis ah oo ay leeyihiin r s f ay ku qaraxday saldhig ay leeyihiin ururka shanaad ee ciidanka suudaan magaalada al abyad ayaa waxay afar boqoloo kilomitir u jirtaa magaalada caasimadda ah kharduum waxayna kaga beegan tahay dhinaca koonfur galbeed iyadoo uu ku yaallo garoon weyn oo ay isticmaalaan ciidanka militariga waana magaalo istaraatiiji ah oo isku xirta magaalada caasimadda ah ee kharduum iyo sidoo kale gobolka daarfuur oo dhaca galbeedka waddanka sidoo kale dagaalo aad u xooggan ayaa laga soo warinayaa magaalada baabnuusah oo iyadana dhacda koonfur galbeed magaalada al abyad oo u jirta afar boqoloo kilomitir magaaladaas ayaana waxaa ku yaala saldhiggii ugu dambeeyey oo ay ku leeyihiin ciidanka dowladda suudaan galbeedka kordofaan maleeshiyaadka arsaf muuqaalo ay ku faafiyeen mareegaha internetka waxa ay muujinayeen iyagoo gudaha u galay magaalada lana wareegay saldhig ciidan inkastoo xukuumadda kharduum ay beenisay in ciidankeeda ay halkaasi isaga bixeen ayna sheegtay inay ka hortageen duulaan lagu soo qaday dhanka alfashir waxaa mar kale laga soo sheegayaa weerare ay geysteen maleeshiyaadka dacmu sariic oo lagu dilay dad shacab ah afhayeen u hadlay qaramada midoobey ayaana sheegay in ilaa boqol iyo lixdan qoys ay ka soo barakaceen magaalada alfashir ayna soo gaadheen magaalada rabag ee caasimadda wilaayada niilkacad sidoo kale mukhayamka zamzam ee isla alfaashir dhaca waxaa lagu dilay ilaa afar qof oo la sheegay inay ku jiraan carruur kuwaas oo si kas ah ay u toogteen ciidanka dacmu sariic
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sidee dagaalka trump venezuela uu u gelin karaa dagaal sokeeye oo sannado badan qaadan karaa warbixin lagu daabacay wargeeska ibyber ayaa looga digayaa in venezuela ay lugaha la gasho dagaal sokeeye oo wakhti fog qaadan doona haddii donald trump uu ka dhabeeyo hadafkiisa ah in duulan military uu ku qaado waddankan qobaro la hadlay warbaahinta islamarkaana saxiifaddu ay soo xiganayso ayaa sheegay in dagaal sokeeye oo ka qarxa venezuela keliya ay ku xiran tahay tallaabada military ee trump in ay dhabowdo islamarkaana gudaha waddankaas ay galaan ciidamo amerikan ah maadaama dalkan uu horay ugu jiray ayay warbixintu tiri xiisad siyaasadeed dhaqaale iyo mid amni oo muddo dheer taagnayd tan iyo bilowgii bishii sebtembar ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan ciidamada maraykanku waxay qaadeen duqeymo cerka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen ilaa koo iyo labaatan dowmood oo ku sugnaa badda karibiyanka iyo badweynta basific iyadoo sheegtay in doomahan ay ahaayeen kuwa ay darooga saaran tahay islamarkaana laga leeyahay dalka venezuela waxaa duqeymahaasi ku dhintay sida tirikoobyadu ay cadeynayaan ilaa siddeetan qof oo u dhashay waddanka venezuela tallaabadan ayaana lagu tilmaamay in ay tahay mid ka mid ah waxyaabihii dabka kusii shiday xiisadda ka dhexaysa labada xukuumadood waa caracas iyo washingtone carlos soller oo ka tirsan macadka royal united services institute ayaa sheegay in arrintan ay tahay faragelintii ugu khatarta badnayd ee uu maraykanku ku sameeyo waddan ku yaala latin america tan iyo afgembigii haiti sannadkii laba kun iyo afartii waxa uu tilmaamay ninkan in joogitaanka ciidamada maraykanka ee latin america ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa gaar ahaan markii la arkay markabka dagaalka maraykanka ee u s s grald oo kusii jeeda biyaha venezuela anita hitler waa qabiir dhanka amniga oo heer caalami ah waxaa wargeesku sheegayaa in ay rumaysan tahay in weli aysan suuragal ahayn in maraykanku uu qaado duulaan dhanka dhulka ah oo uu ku gelayo venezuela maadaama ay arrimo badan isbarkan yihiin ayay tiri haddii maraykanka uu isku dayo duqeymo dhanka cerka ah oo uu ka fuliyo gudaha dalka venezuela ayay tibaaxaysaa in ay taasi sii hurin doonto colaadda waxyaabo badanna filasho loogu jiri karo saxiifaddu waxay tibaaxaysaa in donald trump keliya hadda uu ku rajawan yahay in beddel uu ku sameeyo nidaamka venezuela islamarkaana xilka uu ka dejiyo nicolas maduro balse taasi ay haliso badan ku gadaaman yihiin isaguna uu iska indhatirayo waxyaabaha iska indhatirada trump ku qasbaya ayuuna wargeesku ku sheegay in ay ugu horeysay cadaadis xoogan oo uu kala kulmayo dhanka xisbiga uu hoggaanka u hayo ee jamhuuriyiinta kuwaas oo ku qasbaya in la rido nidaamka maduuro carlos soler ayaa mar kale tilmaamaya in militariga venezuela ay yihiin tiirka ugu weyn ee uu maduuro ku taagan yahay waqti xaadirkan aysanna marnaba ogolaan doonin in xilka laga dejiyo taasoo ka dhigan in maraykanku uu wajihi doono xukuumad militari ku taagan wax welibana ay ka adkaan karaan sida filashada trump ay tahay gunaanadkii waxay warbixintu leedahay haddii venezuela dagaal lagu qaado maduro waxa uu caawinaad ka heli doonaa dhanka ruushka shiinaha iyo kuuba waxaa darafta kale suuragal ah in maraykanku uu isticmaalo saldhigyada militari ee uu latin america ku leeyahay sida kan ku yaala aruba iyo bortorico xaaladaha musuqa iyo maamul xumada uu dhex muquuranaya netanyahu oo xargaha sii goosanaya iyo codsi cafin ah oo uu ninkan u dirsaday madaxweynaha xukuumaddiisa haddaba maxaa ka soo baxay oo jawaab celinna ah wargeeska the guardian iyo kuwo kale oo fara badan ayaa daabacay warbixinno ay uga hadlayaan ra-iisul wasaaraha yuhuuda benyamin netanyahu oo qaaday tallaabo uu ku doonayo in uu ku qariyo musuqa iyo maamul xumada haraysay xukuumaddiisa sida xogtu ay tibaaxaysa benyamin netanyahu ayaa cafis madaxweyne waxa uu ka dalbaday isxaaq herzog oo ah madaxweynaha maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu ka dalbaday in uu herzog hor istaago dacwadaha musuqa ku salaysan ee benyamin netanyahu ku furan tan iyo sanadkii labada kun iyo labaatankii kuwaas oo sii xoogeystay kadib markii uu bilowday dagaalka khaza toddobadii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan waxaa benyamin netanyahu lagu eedeynaya dembiye ay ka mid yihiin laaluush qaadasho khiyaano iyo ku-tagrifal awoodeed isagoona fududeeya dano siyaasadeed oo ay lahaayeen kooxo iyo dowladaba xafiiska madaxweynaha maamulka gumaystaha yuhuudda isxaaq herzog ayaa caddeeyey in ay benyamin netanyahu dhankiisa ka heleen codsi ka kooban ilaa boqol iyo kow iyo toban bog islamarkaana ay u gudbiyeen waaxda cafisyada ee wasaaradda cadaaladda waxay ugu yaraan maamulka gumaystaha yuhuudda warbixinta wargeeska oo sii socotaa ayaa tidhi taariikhda israa'il in qof la cafiyo ka hor inta aanan maxkamadda la geyn oo aanan la xukumin waa arrin aad dhif u ah halkiis ayaana la hayaa waxa uuna dhacay sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii markaas oo madax sare oo ka tirsaneyd sirdoonka shaabaag loo cafiyey dembiye loo haystay iyagoona sameeyey qiraal laakiin kiiska netanyahu gebi ahaanba waa uu ka duwan yahay ma qiran wax dembi ah mana iscasilin taasoo caqabad weyn ku noqon karta in go'aan deg deg ah uu qaato madaxweynaha saxiifaddu waxay dhanka kale qiraysaa in donald trump isaguna dhankiisa uu fariin u diray madaxweynaha maamulka gumaystaha yuhuudda isxaaq herzog isagoona ka dalbaday in cafis madaxweyne uu u fidiyo netanyahu laakiin arrintan waxay dhalisay care ballaaran hogaamiyaasha mucaaradka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana ku adkaysanaya inaysan jiri doonin wax cafis ah islamarkaana benyamin netanyahu la keeni doono maxkamadda horteeda gunaanadkii wargeesku waxauu yidhi haddii herzog uu aqbalo codsigan waxaa laga yaabaa dhanka siyaasadda in qalalaase xoogan uu ka dhasho kaasoo xitaa gaari doona maxkamadda sare haddii uu diidana waxa uu netanyahu sidiisa u sii wajihi doonaa sii socoshada dacwadahan xilli israa'iil ay dhexda kaga jirto xaalado jahwareer ah dagaalka khaza oo hoos u dhigay rajada kobaca dhaqaalaha yuhuudda sannadaha soo socda wargeeska hartis ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in dagaalkii khaza ee soo bilowday toddobadii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan uu si muuqda dhaqaalaha maamulka gumaystaha yuhuudda u geliyey xaalad qaraar iyadoo qiimeyntii ugu dambeysay ee ay samaysay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga maamulka gumaystaha yuhuudda ay muujisay hoos u dhac weyn oo ku yimid filashadii kobaca sannadaha soo aadan uu samayn lahaa dhaqaalaha sahaynada waxaa warbixinta lagu yidhi dhaqaalaha israa'il waxa uu wajahayaa nabarro qoto dheer oo saameyn ku yeelan doona shanta sane ee soo socota waxay warbixintan muujinaysaa in inta u dhexaysa sannadaha laba kun toddobiyo labaatan ilaa labada kun iyo soddonka uu g d b-ga guud ee sannadlaha maamulka gumaystaha yuhuudda uu hoos u dhici doono inta u dhexaysa saddex ilaa saddex dhibic shan boqolkiiba warbixin uu soo saaray bangiga maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa lagu caddeeyey in haddii dagaalka uu dib u laba qarxa ay dhici karto sarawkac ballaaran oo ku iman doona qarashka difaaca baahida lagu yareynayo deynta guud culeysyada caymiska bulshada iyo qarashaadka dib u dhiska tusaalaha ugu qaraar ee sahaynadu ay wajahayaan ayuu wargeesku yidhi waa hoos u dhigidda awoodda kobaca boqolkiiba afar in lagu sameeyo waxayna ka dhigan tahay in israa'iil ay lumin doonto eber dhibic shan ilaa inta u dhexaysa hal boqolkiiba kobacii sannadlaha ahaa tani waxay sannad kasta qasbi doontaa dhaqaale lumis gaaraya boqol ilaa laba boqol iyo konton bilyan oo lacagta maamulka gumaystaha yuhuudda ee shekalka oo u dhiganta soddon ilaa toddobaatan iyo lix bilyan oo dollarka maraykanka ah sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda waxaa culays weyn ku noqonaya qarashaadka milatariga waxaana la doonayaa ayuu wargeesku yidhi in miisaaniyadda difaaca yuhuudda la gaarsiiyo lix dhibic saddex boqolkiiba g d b-ga sanadka marka uu yahay laba kun lix iyo labaatan middan ayaana u muuqata xaalad adag oo aanan suuragal ahayn sidaasi daraaddeed hartes waxa uu yidhi israa'iil waxay wajahaysaa mustaqbal dhaqaale oo mugdi ah iyadoo dagaalka khaza uu sababay hoos u dhac taariikhi ah oo laga yaabo in uu socdo tobannaanka sane ee soo aadan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها ويا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag mu'asasada asalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratu lislaam walmuslimiin ayaa soo saartay muuqaal lagu soo bandhigay mid ka mid ah weeraradii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigi ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso weerarkan ayaa si gaar ah waxaa loogu qaaday saldhigi ciidan oo ku yaala mandiqada kumbadago waxaana allah fadligii ciidamada mujaahidiinta u suurtagashay inay cagta mariyaan muuqaalka ayaana lagu daawan karaa diyaargarowgii dagaalka ka horeeyey
تيم الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي وكر عليهم وهجم بشن الموت والعطب ويسفك للأعادي الدم بضرب الهند والقطب وكر عليهم وهجم بشن الموت والعطب ويسفك للأعادي الدم الهند والقطب وقد عاهد وقد أقسم بأن يحيى الحياة أبي على نهج التقي الأكرم شفيع الخلق خير نبي وقد عاهد وقد أقسم بأن يحيى الحياة أبي على نهج التقي الأكرم شفيع الخلق خير نبي والجميع على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم
kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta marinaya saldhigyada cadowga iyadoona gebagabadii muuqaalka asalaaqa ay ku soo bandhigayso khanaa'im kala duwan ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen iyo saldhigga cadowga oo ay la wareegeen الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيان فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيان فيه نسمو في الطليعة في المعامع والوقيعة فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطليعة
أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها ويا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag maxaan ka naqaanaa qoomiyadda albaluusha ee degta gobolka bulushistaan ee dhaca waddanka bakistan macluumaad ku aadan qowmiyaddaas waxaa warbixintan inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir albaluusha waa qowmiyad inteeda badan ku dhaqan mandiqada caanka ah ee baluushistaan ee kala qaybisaa wadamada bakistan iiraan iyo afghanistaan iyadoona tiro aqaliyeed ah ay majmuucadani ka joogaan deegaano kale oo ku yaala hindiya iyo khaliijka carabta waa qowmiyad soo jireen ah oo wadaagta hal cirqi inkastoo dhulkooda ay soo maamuleen boqortooyin fara badan muddo lagu qiyaasay kumanaan sano haddana waxay ku soocan yihiin in ay leeyihiin luuqad dhaqan iyo nidaam bulsho oo ay uga duwan yihiin qowmiyadaha kale ee deriska yihiin qowmiyadda baluushiyada waxay waqti xaadirkan la nool yihiin heebsoocay takoorid ay kala kulmayaan wadamada bakistan iyo iiraan kuwaas oo labaduba isku arkaa in qowmiyaddani looga tirada badan yahay deegaanada ay ku nool yihiin waxaana tan iyo markii gaaska dabiiciga ah laga helay mandiqada albaluusha ee ay degto qowmiyaddan soo muuqday xarakaad hubaysan oo hadafkoodu ahaa madax bannaani si looga faa'iidaysto khayraadkaasi haddaba maxaan ka naqaan qowmiyaddan asal ahaan dhaqankooda iyo taariikhdooda iyo sidoo kale siraaca ay ugu jiraan siday u heli lahaayeen xorriyadda ay ku taameeyaan arrimahaasi waxaan idinkuu soo gudbin doonaa inshaa allah warbixintan kooban waxaa la rumaysan yahay in shucuubta qowmiyaddan caanka ah ay ku badan yihiin saddex dal oo kale ah bakistan afghanistan iyo iiraan iyagoo wadajir ku ah isirka ay wadaagaan waxay markay ka hadlayaan abtirsi ahaan qaarkood sheegaan inay ka tirsan yihiin ansaab sii gasha qabiilka qureysha carabta qaar kale ayaa tilmaamaya inay kasoo jeedaan nasriga boqorka baabiliga ee bayluus halka doctor taaj moxamed brisig uu kitaabkiisa qowmiyadda buluushiyada ku sheegayo in asalkeeda iyo faraceeda ay yihiin majmuucaad isku keen ah oo noqda hal ummad oo wax badan wadaagta balse aan isku cirqi ahayn qaar ka mida masaadirta taariikheed ayaa tilmaamaya in qowmiyaddani asalkeeda ahayd qolo reer guraa ah oo caan ku ahayd barashada kadibna ay soo degeen deegaanada ay hadda caanka ku yihiin ee gobolka baluushistaan kaas oo sidoo kale la rumaysan yahay inay deganaayeen shucuub kasoo kala jeeda iiraan iyo hindiya ma jiro tirkoob rasmi ah oo muujinaya si guud tirada qowmiyadda baluusha balse ixsaa'iyaad ay samaysay dowladda bakistan sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka oo lagu ogaanayay tirada dadka ku dhaqan halka loo yaqaan baluushistaanta bakistan oo ay wada degaan dad isugu jira qowmiyadaha baluusha iyo bashtuun ayaa lagu sheegay inay ku nool yihiin kow iyo labaatan dhibic sagaal bilyan halka dadka ku dhaqan siistaan baluushistaan oo ay maamusho iiraan ay tiradoodu gaarayso laba milyan iyo toddoba boqol oo kun sida lagu sheegay tirkoob isna la sameeyey sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale dadka ku abtirsada qowmiyadda baluusha ee ku dhaqan afghanistan ee tiradooda lagu qiyaasay in ka badan lix boqol oo kun oo qof inkastoo ay ku kala fariisan yihiin saddex dal oo deris ah haddana waxay leeyihiin hal luuqad oo ka wada dhexaysa bulshadaasi waxayna luuqadaasi leedahay qawaacid gaar ah iyo ereybixinno soo jireen oo laiska soo dhexleeyey waxaana sidoo kale loo qaybiyaa laba lahjadood oo ah kuwa ugu muhiimsan waxayna kala yihiin lahjadda baluushiyada bari iyo midda galbeedka waxaana lagu kala saaraa luuqadaha iiraan iyo midda loo yaqaan hinda orobiyada waxay sidoo kale qowmiyadda baluusha ku dhisan tahay cashaa'ir ku abtirsata qabiilka guud ee magaca baluusha waxaana tirada qabaa'ilkooda lagu sheegaa in ay boqolaal gaarayaan fatradii uu ingiriisku gumaysanayay mandiqadaas ayna samaysteen nidaam hoggaan oo ay maamulayaan odayaasha qabaa'ilka nidaamka bulsho ee qowmiyaddan waa mid ay gacanta ku hayaan hoggaan dhaqameedyadooda inkastoo ay goor dambe soo ifbaxeen xisbiyo siyaasadeed iyo iskudayo ka imaanaya dhanka bakistan si loo burburiyo nidaamkaasi waa qowmiyad in badan oo ka mid a ku dheggan dhaqankoodii soo jireenka ahaa waxayna caan ku yihiin ilaa maantana ay kaga soocan yihiin deriskooda caadaad iyo acraafta ay gaar kala yihiin waa kuwa ilaashada keedadka ay ku leeyihiin taariikhda islaamka waa muslimiin haysta madhabka sunniga ah marka laga hadlayo ictiqaadka badankoodna waxay ku dhegan yihiin madhabka fiqiga ee xanafiyada waxay sidoo kale bulshada qowmiyaddan degaan gobolka baluushistaan oo magac ahaan loola jeedo dhulka reer baluusha wuxuuna dhacaa koonfurta fog ee bariga buurta iiraan waxaana dhanka koonfureed uga beegan hindiya halka galbeedkan ay uga aadan tahay xeebta badda carabta waxaa dadka baluushiyiinta ah deegaanada ay degaan ka mid ah kuwa ku yaala koonfur galbeed bakistan waxaana dhulkaasi lagu magacaabaa gobolka baluushistaanta bakistan kaasoo caasimadiisu tahay magaalada kuweyta sidoo kale dadka ku dhaqan dhulka aan ka sheekaynayno waxaa deegaanadooda ka mid ah mandiqada loo yaqaan siistaan baluushistaan oo ay caasimad u tahay magaalada zahdaan kuwaasoo dhaca koonfur bari waddanka iiraan sidoo kale deegaanada ay degaan qowmiyaddan waxaa ka mid ah gobollo dhaca koonfurta afghanistan iyo si guud gobollada namruus helmand iyo kandahaar mandiqada loo yaqaan gobolka baluushistaan waa dhul hodan ku ah kheyraad muhiim ah oo ay ku jiraan gaaska dabiiciga iyo dahabka waxayna ahamiyad istaraatiijiyadeed oo ballaaran u leeyihiin mashruuca iskaashiga dhaqaale ee shiinaha iyo bakistan sida la sheego sidoo kale waa mandiqad isku xirtaa saddex dal ayna ku dhirirsan tahay mid ka mid ah marinada dhaqaale ee muhiimka ah iyo si gaar ah dekedda gawaadir ee ku taala badda carabta inkastoo qowmiyadda baluusha sidaan hore usoo sheegnay ay degan yihiin manaadiq kala duwan haddana kala qaybsanaantooda wax saameyna kuma yeelan inay ilaashadaan midnimadooda ummadnimo iyo inay yihiin dad walaalooh oo ay ka dhexayso diin dhaqan iyo arrimo bulsho intaba haddii aan u laabano dhanka taariikhda waxay daraasaadka qaar tilmaamayaan in baluusho ay yihiin dadkaas al ahaan deganaa gobolka baluushistaan ayna soo degeen muddo hadda laga joogo kumanaan sano waxayna qaar ka mida taarikhyahanadu tilmaamayaan in qowmiyaddan asalkeedu carab yahay kana soo guureen deegaanadoodii carabta si ay ugu noolaadaan deegaanada ay hadda degan yihiin xilligaas oo hadda laga joogo laba kun oo sano sida ay tilmaamayaan deegaanada ay ku nool yihiin qowmiyaddan ayaa la sheegaa inay hore u qabsadeen islamarkaana usoo maamulayeen imbaraaduuriyaadkii fariisyada ee akhmeniya waxaa uga dambeysay midii hindiya sidoo kale waxaa dhulkan hore loogu soo maamulay xukunadii maqduuniyada khasnawiyiinta salaajaqada iyo maqoolka waxaa sidoo kale uu hore dhulkan usoo martigeliyey boqortooyadii fariisyada ee saasasniya ilaa laga soo gaaro qabsashada sulaaladii ray ee asind lix boqol afartan i afartii milaadiga muslimiinta ee sulaaladaasi kaga guulaystay macrakada israa'el iyo ghaza makran waxaana ugu dambeyn baluuchistan kusoo dhacday gacanta xukunka islaamiga wuxuu ka dambeeyey qarnigii lix iyo tobanaad ee milaadiga baluuchistan ayaa u kala qaybsantay deegaano ay gacanta ku hayaan boqortooyadii safawiga ee faris oo haysatay galbeedka iyo imbaraaduuriyada maqoolka oo iyadana qabsatay bariga markii ay burbureen labada maamulna waxay mandiqadu noqotay imaaraad yaryar oo qaarkood ay qabsatay afghanistan dhulkaas oo laga dareemay wax lagu tilmaamay madax banaani waxaana imaaraadkii dhismay ka mid ahayd imaarada deegaanadii qulaad oo waqti xaadirkan ka tirsan buluuchistaanta bakistan kadib gumaysigii ingiriiska uu ku qabsaday qaarad oo ekaha hindiya wuxuu ingiriisku dholal ka mid ah deegaanadii baluuchistan ee ku yaalay bakistan iyo afghanistan kusoo darsaday intii uu haystay qaybta soo hartayna waxaa gacanta ku hayay farisiyiintii iiraan wuxuuna isticmaarkii sameeyey xuduud beenaad u dhexeeya dhulkii uu haystay iyo deegaanada iiraan sanadku markuu ahaa kun siddeed boqol kow iyo toddobaatankii laba iyo tobankii agosto kun sagaal boqol toddoba afartankii waxay imaaradii qulaad ku dhawaaqday inay gooni isu taagtay kadib markii isla sanadkaas bakistan ay qaadatay madax banaanideeda waxayna labada dhinacba samaysteen cilaaqaad dhanka difaaca iyo arrimaha dibadda ah balse wax badan iyadoo aan kasoo wareegan ayay xukuumadda islaamabad qaaday talaab ay mandiqada qulaad ugu soo birinayso bakistan sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii sida ay sheegeen falaagadii baluushiyadana waxaa hogaamiyihii qulaad lagu qasbay inuu saxiixo heshiis uu mandiqadiisa ugu biiriyay waddanka bakistan kacdoon ka dhana xukuumadda bakistan ee sanadadii kontumeyada lixdameyada iyo wixii ka dambeeyey qarniga lasoo dhaafay ka qarxay mandiqada kaas oo mar kale dib usoo labakacliyey markii uu xukunka yimid barwiis musharaf xarumo ceedana laga sameeyey deegaanada baluushiyiinta waxaana sii xoogistay xiisadda oo ay ka dhasheen takooridda iyo liidnaanta ay ku nool yihiin shacabka gobolka oo dhulkooda uu qani ku yahay kheyraadka dabiiciga kooxihii gooni goosadka ee ka dilaacay mandiqada baluushiyada dagaalkana la galay xukuumadda bakistan waxaa ugu caansanaa ciidanka xureynta baluushistan ciidanka qaranka ee baluushistan iyo jabahadda xureynta baluushistan dhanka iiraan waxaa soo ifbaxay kooxo kacdoon oo ka dhidhinayay dhibaatada iyo isir nacaybka lagu hayo shacabkooda kuwaasoo qaarkood lahaa ujeedooyin kala duwan sidoo kale iiraan waxay ka mid tahay dowladaha sida daran ula dagaalama muslimiinta sunniga ah dhibaatooyin fara badanna u geystaa kooxaha ugu caansan ee kasoo indilaaqay mandiqada siistan baluushistan ee ku taala xuduudda iiraan waxaa ka mid ah kooxda lagu magacaabo jundullah iyo sidoo kale jamaacada caanka ah ee jeishul cadli taasoo marar badan fulisay howlgallo lagu difaacayo dadka muslimiinta sunniga ah ee xadgudubada kala kulmaya dowladda shiicadaha iiraan dhanka afghanistan waxay shacabka baluuchistan ku dhaqan koonfurta dalka ay la qabsadeen nidaamyadii isxigxiga ee dalka waxayna nolol iyo isfaham walaaltinimo ay kala dhexeysaa qabaa'ilka kale ee reer afghanistan si gaar ah waxay amni iyo istiqraar kula hoos nool yihiin nidaamka islaamiga ah ee sanado ka hor ka hana qaaday dalka kaasoo dadka ku kala saara xukunka islaamka sidaas ay u kala qaybsan yihiin dadka muslimiinta ah ee aqaliyaadka ku ah wadamada bakistan iiraan iyo afghanistan ee loo yaqaan qowmiyadda baluusha waxay dhanka kale caqabado badan ku wajahayaan deegaanadooda ku yaala mandiqada ay dariska kala yihiin iiraan halkaas oo ay daandaansi iyo dulmi kala kulmaan shiicada maadaama ay yihiin sunniyiin laga tiro badan yahay inkastoo ay leeyihiin rag aan u abiirin tiradooda taladana ka qaata kitaabka allah iyagooo ka argoosanaya cadowgooda kuwaasoo ay qayb ka yihiin mujaahidiinta jeishul cadil ee beegsiga ku haya ciidamada shiicada ah ee waddankaasi iiraan
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها